webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa ku fatahay xaafado ka mid a magaalada beledweyne biyo fara badan ayaa galay xaafadda kulanta oo ka tirsan beledweyne iyadoo shacabka ku dhoolaa xaafadaas ay isaga barakaceen guryahooda fatahaadda webiga shabeelle ee beledweyne ayaa marar badan kusoo lallaabatay mana muuqato qorshayaal guud oo wax loogu qabanayo fatahaadaasi cabsida ugu badan ayaa hadda waxay soo wajahday dadka ku nool dhagax jibis iyagoo ka cabsi qaba inay soo gaaraan biyaha abaabul la-aanta iyo iskutasho la-aanta la-aanta dadka ku nool kulanta iyo xiintooy ayaa sababtay inay biyaha ay halkaa ka soo leexdaan ayna barakiciyaan qoysaskii ku noolaa halkaasi sanad kasta fatahaad xoogan iyo daadad ayaa ku dhufta magaalada beledweyne oo uu dhex maro webiga shabeelle waxaana khasaaraha ugu badan uu soo gaaraa dadka rayidka ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku sheegtay warbixin ay soo saartay in webiga shabeelle dhanka beledweyne uu cabirkiisa kor u kacay uuna dhowaaday heerka khatarta ee uu ku fataho webiga iyadoo ugu baaqday shacabka ku nool magaalada beledweyne inay ka fogaadaan goobaha iyo biyomareennada sida webiyada iyo dooxyada sida ay sheegtay wasaaradda sannadii lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa ku fatahay webiga shabeelle iyadoo ilaahay haatan aysan muuqan waxa ka qabashada fatahaadda ku sulaabatay magaalada beledweyne dadka ku nool magaalada ayaa hadda u muuqda kuwo cabsi xoogan ka qaba maadaama webiga shabeelle uu biyo badan keenay saacdii lasoo dhaafay magaalada beledweyne iyo duleedkeeda waxaa ka da-ay roob xoogan kuwaas oo laga cabsi qabo in webiga ay sii kordhiyaan heerka biyaha maadaama maalmihii lasoo dhaafay cabsida ugu badan magaalada ay ahayd roob xoogan oo ka da-ay dhanka waqooyi ee magaalada beledweyne